rasuulka ilaahi qaale wuxuu yidhi umirtu waxaa lay amray an uqaatila annaasa dadka inaan la dagaalamo xataa yashhaduu an laa ilaaha ila allahu ilaa ay ka qiraan inaan ilaahi weynayn maahine ilaah kaloo xaq lagu caabudo usan jirin wa anna muxamadan rasuulullahi rasuulka ilahi nabiga inuu yahay wan yuqiimu salaata dadka inay salaada ogaan wayu'tuu zakaata zakada ay gutaan fa idaa facaluu dalik hadday intaas sameeyaan casamuu minii dimaa'ahum wa amwaalahum waxay iga reebeen dhiigooda iyo maalkooda iima banaana waa iga hare ilaa bixaqi islaami diinta islaamka waxay xaqeeda mahayn oo waxnaa waxay diinta islaamka amartay waa lagu filaya qofka waxisaabuhum dadkaas la xisaabtankooda iyo amarkoodan cala allaahi ilahay bau ahaa ilahay baa la xisaabtama inay ula jeedeen maaragtay tawxiidka ay qiraan iyo salaada ay dukadeen iyo zakada ay sameeyeen inay ilaahay dartiis ula jeedeen iyo inaysan ula jeedin arrintaas ilahay loo tala saarta aniga ima saara marka waxaa shareecadda daahirkeeda qofka in lagu qaado oo aan laga maarata leexleexan wixii wanaaga ee qofkan kaaga muuqdo in aad kula socotid hadduu xumaan sameeya soo maaha in xumaantaas laga qabto hadday wax shareecada islaamka oo xaqa islaamka ay tahay sida matalan taariku salaada u noqday ama zaani u noqday ama wixii lamid a diinta islaamka xaqeeda lagu qaado hayo laakiin qofku markuu ilaahay rasuulkiisa qiro salaada uu dukanayo zakada uu samaynayo adiga dhiiggiisana ma kuu banaana sharafkiisana ma kuu banaana inaad caydi maalkiisana banaysid ma kuu banaana marka qofkaas la xisaabtankeeda maxuu ahay ilahay buu ahay waxa uu ula jeedo xaqiiqadooda ilahay baa ku shaqale marka adiga inaadan dhihin saasay niyadiisu aheeday iyo saana ula jeediyo iyo waxaas waa gara karaa iyo wixiblo waa nagu siraa iyo waxaas adiga kuma sacan nabiga alay sla slam habeen maalin ou soo ziyaartay nin maarata asxaabta kamida gurigiisa ayaa saxaab badan timid markaasa ninka la yidhaha hebel ma usan imaan markaasuu nabiga wuxuu yiri alay sla slam maxaad aragteen wuxuu yidhi hebel waa munaafiq wuxuu yiri miyaadan arkeen inuu laa ilaaha ila allahu ilahay dartiis u jiri marka waxay yidhahdeen nacam nabiga waa aragnaa warkaas laakiin waxaan aragnaayeen munaafiqiinta u naseexaya nabiga muxuu ku jawaabay alay slat slaam inii lam u'mar an unaqaba calaa quluubi ummatii aniga la ima amrin inaan ummadayda qalbigooda aan fatasho nabi maxamed alay slat slaam haddii uu yidhi aniga qofkaan qalbigiisa inaan fatasho layma amrin adiga marka inaad daba kacdo tidhaahdo qofkaan markuu jamaaca hebel la socday iyo markuu melibla ku dukaayay ula jeeda hebel ou ka lahay markuu kitaabka barahay waxiblo ula jeeday firdo hebeluu ka tirsan yahay saasaa camalkiisu ahay adig qofkaan camalkankiisaa inaad xakuntid maba lagu saarinad maxaa nabi maxamed wuxuu leeyahay aniga layma amrin inaan ummadayda qalbigooda aan fatasho waa kii usaama bin zayd marka uu dilay ninkii laa ilaha illa allahu yiri u dagaalamayo ee uu yiri nabiga alay slat slaam fa kayfa tasnacu bi laa ilaha illa allahu markaasuu rasuulka ilaahay ow annahu kaana yatacawadu kelmadda waa hoosgalayo oo waxau rabo inuu ku dhowrsado gaalada muslimiinta ulaayo ninka gaal u ahay mugaasa waxaa leedahay afalaa shaqaqta qalba qalbigiisa miyaad dilaacsa le maadaa qalbigiisa dilaaciy inuu ilaahay dartiis ula jeeday iyo inuusan ula jeedan maadaa maarata lagu raaciy marka waxa aan lagu raacin waqti inaad iska lumisid maaha marka saas ayaa marka xaqa allaha nagu sugo alxadiidu asaabic taasic xadiidkii sagaalaad marwiyin waa kii la wariyey can abi hurayrata radi allahu tacala canhu abi hureyra ayaa laga wariyey qaala wuxau yiri